shiiku marka cawada wuxuu nooga hadli doonaa an gudbaynaa sheekh axmed xadiidkii ku saabsaneeday iyo axkaamtii ku saabsaneeday xajka ood ka warqabtiin ruknigii shanaad oo diinta islaamka inuu yahay marka sidaasaan sheikha kusoo dhaweyneynaa maqal wanaagsan iyo isku soo dhaweyn qofku marku maqlo mas'aladaa nabigaa yiri ama nabigaa laga sheegana qalbigiisa wax dambe inaysan uga dambeynaa la rabaa qofkiiba muslimo iimaan ku dambeeya wabillahi tawfiiq wallahu subxana wa tacala aclam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى موضوعنا باللابدنا هدي له إلهو إن كستو أي وناكسند كلمتها معا إيه ماركسة موضوع حساب بدناي صلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه inuu waqtigiisaba aan iska soo gaabino aan dhammaysano oo midaan kalena aan mawduuc kaleentood maalin kale ka dhigano wax macaano markaysaa dhexda laga soo qabtay markaysaa ayay naqdeen markaysaa naas irmaan oo la nuugayay oo idinku wada socday naguna wada socdo aan goynay welibana khaas oo aan markaysaa meelaha layska gooyo aan ahayn markaysaa intiiba uu socdo in layska soo gaabshay aanay ahayn laakiin munaasabadda iyaduna meesha ka jirto waqtilxajka lagu jiro iyo darteedaan markaysaa xoogaa yar uun indhaha u qabsahaynaa marka khayrna allah siiyo sheikhu sida uu noogu faahfaahiyey ilaahayna ha ka abaalmariyo markaysa annagana allah nagu arsuqo markaysa inaan qaadano axkaamu lxaji walcumra markaysa xajka iyo markaysaa mawduucu waxuu ahay sida laga sheegay xajka iyo cumrada waxyaabaha ku saabsan inaan markaysaa bal xoogaa intii tabaru tahay aan wax ka taataabano markaysa marka waqtiguna waqti dambe waaye haddii aan dheeraado xoogaa dhalla juka la yihaaho oo halay qabto halay qabto insha allahu tacaala marka xajka waxaa la yidhi markaysa waxaa la yidhaha horta luqada xaggeeda waxaa lagu yidhaha markaysa alqasada la yidhaha khaliil ibn axmed wuxuu leeyahay kahratu lqasdi ilaa man tucadimuhu qofka aada weyneyhayso markaysaa aad u qasado marka xajiga waxaa la yidhaha qaasid wuxuu ujeedaa markaysaa kacbadii iyo dhulkii muqadasaadka ahay iyo markaysaa inuu waajibkaa soo guto ayuu qasadkiisu yaha sidaasaa waxaa la yidhaha xaaji la yidhaha markaysaa qaasida loo yidhaha markaysaa intuu markaysaa sii socdo iyo intuu isu diyaariyo haayo iyo markaysaa xataa marka uu sii uu kasoo gudbo xataa laqabku iska sii socdaa oo xaaji aan dhahnaa marka sidaasaa laysaga sii wadaa markaysa waxaa la yidhaha ictibaaru maa kaana markaysa wixii hore u dhacay weli laqabkiisii wataa yacni xaaji marow xejiyey markaysa oo ka markaysaa ilaahay uu siiyey fursaddaas iyo markaysaa nicmadaas ilaahay uu markaysaa ku sharifay marka qadar ilaahay uu waafajiyey waaye marka sidaas oo kaleentood dhinaca sharciga waxaa la yidhaha qasdu lkacbati liadaa'i afcaalin makhsuusatin fii makaanin makhsuusin wa fii zamanin makhsuus ayay yidhahaan culamada waxaa la yidhaha gudasho afcaal gaar ah iyo acmaal gaar ah oo ma arkaysaa la gudahayo makaan khaasana lagu gudahayo oon meel kasta ahayn ee makaan muqadasahoo gaara lagu gudahayo ma arkaysaa zaman waqti markaysaa khaasana lagu gudahayo markaysaa sidaasay markaysaa culummadu ay ku fasiraan markaysaa waqti la yidhaha waqti xaj ayaa jiro markaysaa oo markaysaa xajku oo zamanow leeyahay insha allahu tacaala miiqaad oo zamanana waa leeyahay miiqaad oo makaaniyana waa leeyahay markaysaa marka labadaasba waa tilmaamayaa markaysaa waqtina waa leeyahay meel gaarahoo lagu gudahayana waa yahay acmaal khaas ahoo la yaqaano sharciga ku cado markaysaa islaamka iyo markaysaa la yaqaanani waa leeyahay markaysaa waxaa la yidhaha marka hadde waa farad markaysaa waa rukni arkaantii islaamka ka mid oo shantii rukni tiirarkii islaamka ka mid oo nabigu caleyhi isalaatu wasalaam xadiiskiisi ahay buniyal islaamu calaa khamsin islaamkaba waxaa lagu dhisay shan tiir oo shantaas tiir haddii markaysaa mid ka mid ihi la waayo oo islaamkii buraayo markaysaa marka tiirarkii islaamka tiir ka mida waaye sidaasoo markaysaa xukunkiisuna waxa uu yahay markaysaa waa farad markaysaa asal waxa u ahaa la yidhi ilaahay qowlkiisa oo ilaahay uu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiilan ou ilaahay yidhi walilaahi markaysaa ilaahay waxa uu leeyahay cala annaasi oo ku leeyaho lagu waajibiyey markaysaa oo farad ku ah markaysaa calannaasi dadka ayaa la yidhi markaysaa waxa farad ku ah xijulbeyti beytka inay xajiyaan markaysa dadka waxaa waajib ku ah dadkaasi waa kuwe waa dadka muslimka ah markaysa dad oo dhan ma wada ahan ee dadka muslimka ah oo diinta islaamka rumaysano muslimiinta ah waxaa waajib ku ah oo farad ku ah oo laga rabaa markaysaa kuwa kalentood waa laga rabaa cid walba laakiin waxaa kasoo horeeya marka shahaadadiiaa kasoo horeysa marka marka hore dadkaas lala khidaabaya loo jeedo waa dadka islaamka ah oo markaysaa waa uu leeyahay ilaahay walilaahi cala annaasi xijulbeyti markaasu wuxuu ku daray man istadaaca ilayhi sabiilan man duul ayuu markaysaa waajib ku yahay oo faradkaasi saaran yahay istadaaca awooda ilayhi sabiilan waddo oo markaysaa arrintaas ku gaara ciddii awoodi karta yaa markaysaa laga rabaa markaysaa dadkaasi marka uu noqdo dadka markaysaa mukallafa oo shareecada lagula khitaabo oo markaysaa marfuuculqalam aanu ahayn oo aanu ahayn cunug saqiira oo weli aan qaangaarin markaysaa waa waana xeji karayaa waana ka ansixaysaa markaysaa laakiin xajkii faradka ahay oo layska rabay ma ahan markaysaa laakiin cunuga mumayas hadduu yahay xataa hayrulmumayas markaysaa inuu iska xejiyo laa ba'sa markaysaa iyo markaysaa kii majnuunka xoogaa maskaxda wax uga dhimnaayeen markaysaa khitaabku ma ahan markaysaa marfuuculqalam waay kaas marka dadkaas shuruuddaas leh oo markaysaa muslin ah oo markaysaa qaangaar ah oo caafimaad qaba dadkaasi haddii ay awoodaan oo ay awood u heli karaan oo ay caafimaad leeyihin oo jirkooda jir ahaan ay caafimaad u haystaan oo ay awoodi karaan inay markaysaa xajkaas gutaan oo markaysaa ay u heli karaan awood xagga maaliyadda ah oo dhaqaale ay ku tagaan oo markaysaa ay kusoo laabtaan dihaaban wa iyaaban markaysaa daabaddii ay raaci lahaayeen qarashkii ay ku bixi lahaayeen ciddii masruufkoodu saaray oo waajibkoodu saaray wixii ay ku sugi lahayd meeshay ku hoyo lahaayeen waxay cuni lahaayeen waxay caba lahaayeen waxay libiso lahaayeen waxyaabahaasoo kaleentood markaysaa waxyaabahaas wixii ka dheeraada oo markaysaa intaas zaadkiisa hadduu heli karo dadkaas markaysaa wuxuu waajibka uu ku yahay faradka uu ku yahay waa dadkaas waay marka man istadaaca ilayhi sabiilan uu le marka ilaahi ciddii markaas awoodi karta oo markaysa awood u haysata weliba markaas ay ula sii jirta dadkaasi awood ay markaysa ku tagaan heestaanoo nabadgelya ay jirto oo aan khatar naftooda ku jirin markaysa oo aan markaysaa jidka loo taagnayn oo markaas khatar haysata oo xaqiiqiya aanay taagnayn amaba aan loo diidanayn oo ma tegi kartin aan lalahayn markaysa way timaadaa mararka qaarkood saasuu marka ilaahay wuxuu leeyahay waxaa dadka waajib ku ah oo markaysaa farad ku ah in ay markaysaa xejiyaan wa atimu alxaja waalcumrata lilaahi markaysaa meel kalena ilahay aayaddaas qur-aanka uu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam suubanuhu waxa uu yidhi xadiiskaas hadda aan soo marnay oo markaysaa in uu yahay markaysaa ruknigii arkaanta islaamka ka mid ahay inuu yahay xadiiskaasay ku caddaa sidoo kaleentood waxaa xadiiskii markaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi oo saxiixeynkaba ku yiille ayuha annaas qad farada allahu calaykum alxaja faxujuu markaysaa faxujuuhu ayuha nnaas dadow qad farada allahu calaykum alxaja markaysaa ilaahay waxa uu idinku farad yeelay oo markaysaa dadkii hadda aan ka hadlayno markaysaa sifaadkaas leh yaa lala khitaabayaa oo nabigu markaysaa calayhi salaatu wasalaam iyou tilmaamayaa markaasuu wuxuu ilaahay idinku farad yeelay oo laydinku waajibiyey xaj ee ha la xajiyo ayuu uri markaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saas darteed marka waxa uu yahay waa farad waa rukni arkaantii islaamka ka mida oo loo baahanya markaysaa qofkii ka bixi kara oo awoodi kara in uu markaysaa uu xajiyo markaysaa waa waajib waa hal mar cumriga markaysaa qofka hal maroo waajib ku yahay markaysaa laakiin way iska wanaagsan tahay markaas inuu markaysaa had iyo jeer oo markaysaa intuu xeji karo markaysaa inuu xejiyo markasa hadduu awoodi karo way iska fiican taha oo intaas kaleentood waa mustaxab markasa weliba shantii sano waxay yidhahaan culammadu shantii sanoo kaleentood inuu hal mar xijiyo markaysaa qofka hadduu awoodi karo aaday u wanaagsantaho markaysaa loo jecel yahay sidaas oo kaleeto marka laakiin midka waajibka ah waa hal mar cumrigii cumrigiisa bal in uu markaysaa mar uu xajka tago oo markaysaa uu soo guto markaysaa waajibkaas waxaa la yidhi fawri miya mase waa taraakhi maraysa ma isla markiyaa laga rabaa mar haddii uu intaas awoodo markaysaa marka waxaa la rabaa oo markaysaa culammadu ay yidhaahdaan way isku khilaafaan markaysaa bacdu culamaa waxaabay yidhaahdaanba mar hadduu awoodo mubaasharatan isla markiiba waa inuu markaysaa aado oo xajka guto laakiin markaysaa culammadu waxay yidhaahdaan sida loo badan yahay markaysaa shawaaficdun ugu horeeyaan inuu ma arkaysaa markaysaa inuu aanu ahayn markaysaa fawri aanu ahayn laakiin in markaysaa khayrka loo degdego inuu markaysaa faradkaas guto inuu markaysaa adduunyadu meelay naqon doonto ma yaqaano mar hadday ku waajibeen waa lagaa rabaa xaalku si uu naqon doonana ma taqaanin marka marba haddii ay markaysaa uu kugu waajibo oo awoodi kartid oo markaysaa ilaahay fursaddaas ku siiyo lama dhumiyo markaysaa isla markii qofku inuu ka faa'iidaystaa la rabaa oo markaysaa oo u degdego khayraadka iyo markaysaa inuu iska dejiyo laakiin waxaa la yidhi markaysaa hadduu markaysaa mar kale gadaal ka guto qado naqon maayo markaysaa oo xajku waa xajkii markaysaa ninuu toban sano ka hor ku waajibay ama labaatan sano ka hor ku waajibay hadda hadduu gutay war nin salaad waa salaadda way kaa tagtaa leeh markaysaa zamankeedu waa dhammaadaa sidaasoo kaleento salaaddii duhur mar haddii waqtigeedii la dhaafo waa soo qallahe soonkana sidoo kaleento laakiin waa qallo lama lahan markaysaa oo cumrigaaga hal maraa lagaa rabay markaysaa markii aada gudataba laakiin waxaa la jecel yahay in markaysaa loo degdego markaysaa sidaasaa wanaagga ah oo sunnadu ay ku jirtaa markaysaa marka xajku markaysaa sidaas ayuu markaysaa u tilmaamayaa maqaamkiisuna waa maqaam weyn oo sidaasoo kaleentood nabigu calayhi isalaatu wasalaam iyo qur-aanka ugu cad axaadiista nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa la yidhi markaysaa su-ila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga suubanaa waxaa la weydiiyey ayul acmaali afdalu acmaasha horta yaa ugu fadli badan alayn markaysaa nabiga caleyhi salatu wasalaam waxaa la weydiiyey camal yaa ugu fadli badan markaysaa acmaasha waxaa ugu fadli badan markaysaa shayga mafruudka ah weliba markaysaa marka yaa ugu sii fadli badanaa la yidhi markaysa iimaanun billaahi yuri nabiga caleyhi salatu wasalaam marka hore iridda laga soo galo waa iimaan iimaanun billaahi ilaahay oo la rumeeyey wa rasuuluh ayaa markaysaa ugu fadli badan qiila uma maada markaa kadib maxaa ku xigaa layidhi nabiga alayh isalaatu wasalaam markaasu wuxuu yihi xajun mabruurun xaj oo markaysaa la aqbalay yaa markaysaa ku xigo qof xajkiisa la aqbalay markaysaa camalkiisu markaa camal oo weyn oo markaysaa fadli badan inuu yahaa xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ku sugan oo kacad markaysaa xajun mabruurunaa ku xiga iimaanka wixii ka dambeeya sidaas markaysaa xadiise axaadiis kalentoodo badan oo kusoo aroortay markaysaa jihaadka iyo markaysaa yaa lagu tartansiiyo nabiga alayh isalaatu wasalaam la weydiiyey jihaadka iyo isaga markaysaa yaa yaa yaa fadli badan iyo markaysaa acmaasha xajku marka meesha ay joogto meel dhow ma ahan markaysaa abi hureyra xadiiskan oo weriyey markaysaa sidoo kaleentood qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama markaysaa alcumratu ila alcumrati kafaaratun limaa baynahumaa cumrada qofka oo soo guto ilaa cumradeeda kaleentood markaysaa intii u dhexaysay iyo markaysaa waxay u tahay kafaaro oo markaysaa dembi dhaaf u tahay oo ay ka dhaqaysaa qofka markaysaa sida salaaduba markaysaa ee salaadu salaada kaleentood inta laga gaarayo dembigii iyo wixii ka dhacay ay uga dhaqaysay markaysaa sidaasoo kaleentood ay uga tirtirayaan markaysaa waalxaju lmabruuru xajka markaysaa la aqbalay oo maqbuulka ane laysa lahu ila aljanna markaysaa abaalmarintiisu isagu wax kale maba ahane waxa uu leeyahay janno waay markaysaa markaysaa markaa qofkaasi waxauba mudan yahay inuu rabbi markaysaa maqaamkaas uu gaarsiiyo oo janno uu helo ayuu mudan yahay waana muttafaq wa canhu aydan annahu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nabiga suubanaan waxaan maqlo yihi isagoo leh man xaja falam yarfuth walam yafsuq rajaca ka yowmin ka yowmi waladathu ummuhu markaysaa qofkii xajka markaysaa xajiyo oo xajkii soo guta oo markaa falam yarfus markaysaa aan markaysaa rafas samaynin oo wax fisqiya aan keensan markaysaa oon jimaac iyo waxyaabo xuno faasida aan la imaanin oo xajkiisa si nadiifa ku dhammaysta oo walam yafsuq aan faasiqnimo samayn rajaca waa soo laabtaa ka yowmi waladatu ummuhu sidii hooyadiis maalintii ay dhashay ou ahay qofku dembi lama dhasho markaysaa mase weliba qaangaaray sugtaa shan iyo toban sano kadib aa markaysaa markuu qaangaaro kadib aa dembigiisu bilowdaa markaysaa marka ka yowmi waladathu ummuhu sida hooyadiis maalintii ay dhashay ou ahaayoo kale warqadiisu sidii ay u cadday iyo sidiioo kalentoodu noqdaa markaysaa oo weli waxaa la yidhaha dunuubtii u dhaafaaba markaysaa ilaahayaa ka cafiyo markaysaa dunuubtaas markaysaa culammadu waxay yidhaahaan dunuubta markaysaa saqaa'irta yaa markaysaa lagu dhaafaa ee kabaa'irtana markaysaa waxyaabaha khaasatan waxay u baahan yihin aa la yidhaha dim tooba tooba keenid marka inuu ilaahay toobada waafajiyaa dhici karto markaysaa xuquuqda bani aadanka iyadu waaba u daran tahayba markaysa qofku xaqa bani aadanka uu ku leeyahay waxaa la jecel yahay qofku markuu xajka aadayo waxyaabihii lagu leeyay inuu iska bixiyo qofkii markaysaa oo xoogaa wax ka tuhmaayo inuu markaysaa kacafis dalbo inuu markaysaa intaas waxyaabahaasoo dhan inuu markaysaa kasii digtoonaado markaysaa xoolaha uu ku xejiya xoolo nadiifa ou ka dhigto markaysaa waxa uu markaysaa ducada uu rabo markaysaa ilaahay inuu ka aqbalo iyo xajka uu ka aqbalo ilaahay uu rabo inaanu ku tegin xoolo xaaraana isagoo cunay oo markaysaa jirkiisa xoolo xaaraama ee oo markaysaa ku barbaaray oo markaysaa dharkuu hugan yahay xoolo xaaraama ee xoolaha kusoo safray ay xaaraan yihiin markas waxyaabahaasoo kaleentood inuu ka dhowro oo markaysaa iska dhowro guud ahaanba waa laga rabaa maray bannaan tahaba ma jirto markaysaa laysa lahu ila aljanna ayuu marka nabigu calayhi salaatu wasalaam xajku wax kaleentoodba abaalmarintiisu ma ahane waa janno ayuu yiri sidoo kaleentood qaala samictu rasuul اllahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu markaas abi hurayra xadiis kalentood oo wariyey markaas xadiiskana sidoo kalentood mutafaq waaye saxiixeynka ku yaalaa markaysa man xaj alxujaaju waalcumaaru wafdullaahi ayuu markaysa xujaajta dadka oo xajka soo aada iyo dadka cumrada gudahaaya oo markaysaa kacbada ilaahay soo qastay oo soo aaday markaysa dadkaasi waxa ay yihiin wafdullaahi wafdi ilaahay markaysaa dad ilaahay wafdigiisa tilmaanta laga bixinayo markaysaa maqaamkeedu meesha uu gaarsiisan yahay wafdi ilaahay yay markaysaa ka dhigan yihiin sidaasoo kale wufuud raxmaan waata layidhaha markaysaa marti martiqaad rabbi ayay markaysaa u jeedaan markaysaa ma'dubatullaahi ay ku jiraan markaysaa maqaamkooda dad maqaamkooda uu dhow yahay maahan markaysaa waa dad hadday gacanta taagaan ducadooda la aqbalayo markaysaa haddii ay markaysaa rabbi baryaanne ducadooda la aqbalayo ciddi ay u duceeyaanna xatay ducadooda la aqbalayo markaysaa maxaa jira waa dad dembigoodii la dhaafay waa dad maqaam markaysaa weyn jooga waxyaabaha markaysaa fawaa-idka uu leeyahay markaysaa qofka haddii dembigii laga dhaafo markaysaa iyo nicmada ilaahay uuna siiyey markaysaa haddii la dhihi laha dembiga lagaa dhaafi maayo wixii aad la timaado weliga ay ku aalayaan qofka bani aadamka iska daciifaa nahay markaysaa dadku waa mooraal jebi lahayn markaysaa markaasaa dhibaato badan lagu jiri lahay yacni afkaar oo khaati ah oo mararka qaarkoor dadka gasha markaysaa qofaa dembi inta ka dhaco iyo mararka qaarkood waxuba iska noqdaa markaysaa qaanid markaysaa walaa taqnadu min raxmat illah ilaahay naxariistiisa lagama quudsto ee ha ka quusanina markaysaa ilaahay kafuuru raxiim waay markaysaa qofku tooba keena rabtaa islaamku marka musiibadaas markaysaa waa naga badbaadiyey ilaahayna waa naga badbaadiyey markaysaa qofku waa iscusboonaysiin karaa markaysaa wixii dembiyaho ka dhacay markaysaa qof bani aadana waa kufkufow leeyahay wixii inuu ka toobo keeno markaysa ilaahay uu ka aqbalo waxyaabaha marka dunuubtii looga dhaqayo oo qofku uu ku cusboonaahayo oo markaysaa qof nadiif aho cusub oo ku naqahayo waxyaabahana kalentooda ka mid a markaysaa marka waxyaabaha dembidhaafka lagu gaaro ayuu ka mid yahay waayo markaysaa marka wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wafdullaahi waaye in dacowhu ajaabahum haddii ay markaysaa ay gacmaha taagtaan oo rabbi tuugaan ilaahay waa ka ajiibaa dacwadooda wa in istakfaruuh markaysa hadday dembidhaaf ka dalbaanne gufira lahum markaysaa waa u dhaafaa markaysaa ahy gafara lahum waa u dhaafaa rabbi hadday iyu dembidhaaf weydiistaanne dembigooda waa dhaafaa markaysaa ay rawaahu ibnu maaja iyo nisaa-i intuba waa wariyeen wa canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala allaahuma kfir markaysaa lilxaaji waliman istakfara lahu lxaaju markaysaa ilaahayow xaajiga dembigiisa dhaaf ayuu markaysaa iyo qofkii ou dembi dhaaf u weydiiyo markaysaa ou ilaahay hau dembi dhaafa yidhaah markaysaa marka meelahaas inta lagu jiroo dhan ducada lagama joogsado markaysaa had iyo jeer ducadaa lahaayaa markaysaa rabbiyaa la baryaa wixii aada jeceshaa adduunya aakhiraa la baryaa oo ay ugu horreysa dembi dhaafka oo ay ugu horreysa in jinno ilaahay markaysaa oo ku ku gaarsiiyo markaysaa oo jiwaaru nabiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam uu kaa dhigo markaysaa oo maqaam wanaagsan ilaahay uu ku gaarsiiyo gacantaada waa la weynaystaa ducadana waa la badiyaa markaysaa oo adkaarta iyo markaysaa salliga sida uu sheikhu noo sheegay iyo markaysaa khayraadka tahliishiya takbiirta carabkaaga lagama joojiyo markaysaa sidoo kaleentood inta aad jeceshahay axibada iyo markaysaa waa loo soo duceeyaa sidaas oo kaleentood adoo iyadoo weliba dahrilkeyb ay tahay qofka qof maqan uu yahay welibana oo maqaamkaas joogo welibana ducadiisu mustajaabo ay tahay markaysaa sidaas oo kaleentood ayaa la yidhaha markaysaa waatan ay yidhaahaan noo ducey markaysaa lagala dardaarmo noo soo ducey la leeyahay markaysaa xataa markuu soo laabto waa qof aan dembi lahayn la yidhaha sidii hooyadiis ay u dhashay ah markaa weli hadduu gacanta taago markaysaa waa aqbalaa ilaahay markaysaa waatan ay culimmadu yidhaaheen markaysaa iyo dadkan dhaqankeena ay kamid tahay ilaa afartankii ku jiraa la yidhaha ilaa afartan maalmood xaaji noo duceyda lagu hayo markaysaa maalmihii hore markaysaa weli markaysaa afartan iyo in kasii badan noqon kartaa markaysaa inta haddaanu dembi cusub gelin iyo markaysaa xataa laftiisu lamid maahan markaysaa qof intii markaysaa uu kusoo qaangaaray ilaa yowmina hada intii si raran iyo markaysaa intii cuslaydoo dhan qof laga dejiyey markaysaa wixii ka dambeeyana markaysaa calaamada xajkaaga waxay kamid tahay markaysaa xajka mafruurkaa ina markaysaa uu kaa celiyo waxyaabaha xun markaysaa marka xajkaas qofka inuu mabruur u yahay waxyaabahay kutusihaysa qofku waa isbedela markaysaa isagii dhammaaya isbedelaya qof cusuboo naqaha markaysaa khayraadka qof u horeeyo naqaha waxyaabaha xunxun markaysaa qof ka leexdo naqaha sidaas oo kaleento waana lagu yaqiino markaysaa dadka wanaagsana oo muslimka ay tarbiyeeyeen markaysaa markuu waxyaabaha markaysaa waa ilaasho jira meelahaas oo kale markau helo waa dhowro jira maxaa jira maradiisu qof caddahay waay markaan inay ka wasaqowdo ma rabo qalbigiisu inuu ka wasaqoobo ma rabo inuu markaysaa kufkuf kale ku dhaco ma rabo markaysaa wuxuu niyeystay in uu rabbi ka aqbalay markaysaa ilahay idankiis waana sidaas marka mar hadduu fursadaas haysta dembidhaafkaas uu rabbi ka helay inuu markaysaa wax isaga sii dheedheelo way iska ilaaliyaa markaysaa sidaas oo kaleentood marka marka wuxuu leeyahay ilaahayow xaajiga dembigiisa dhaaf iyo waliman istakfara lahu lxaaju xaajiga laftiisa qofka uu dembi dhaaf u weydiiyo ilaahu markaysaa dembigiisa dhaaf marka arkaanta xajka uu leeyahay markaysaa acmaashiisa waxaa la yidhaha markaysaa xajka acmaashiisa yaa markaysaa hore usii gelaynaa insha allahu tacaala marka xajku wuxuu ku leeyahay arkaan iyo waajibaad iyo sunan ayuu leeyahay acmaashiisu intaasay ka kooban tahay waaba intaasba markaysaa acmaasha dhan oo xajka uu leeyahay waa intaas waa arkaan markaysaa waa shan rukni oo markaysaa ruknigu had iyo jeer waxaa waaye waa dumayaan wax ma jirayaan wax ka bedel noqon kara ma jiraan wax lagu bedelo ma laha rukniga waa in la sameeyo le markaysaa wax lagu bedel qaada kara ma jiraan sidaasa waxaa loo yidhaha rukni markaysaa waa in la helaa waayo markaysaa shan rukni uu leeyahay markaysaa oo lagama maarmaana qofku inuu sameeyo waa ilaa xajkiisi waxba kama jiraayaan markaysaa shantaas rugni waa marka hore inuu niyeysto oo uu xarmado oo ixraamaa la rabaa markaysaa inuu carafo tagaa laga rabaa qofku markaysaa oo carafaadka uu soo gubto dawaaful ifaada inuu sameeyna waa laga rabaa sacyi inuu la yimaad bayna safa walmarwana waa laga rabaa inuu xalqi sameeyna waa laga rabaa shantaas rukni waa lagama maarmaan markaysaa markaysaa ixraamku hadda waa niyadii waa meeshuu ka gelaayay markaysaa isagu waa meesha uu ka gelaayay xajkiiba kuma jira dada niyeysan markaysaa waa inuu xarmado markaysaa oo markaysaa xajkii uu niyeysto ruknigaas markaysaa la yidhaaho wuquuf alcarafa waqtiyuu leeyahay iyo meelou leeyahay markaysaa saddexda kaleentood waxay ku roon yihiin markaysa waqti waa leeyihiin laakiin markaysaa waxyaabo markaysaa waqtigu muddo uu gaaraayo iyo markaysa waxyaabaa jiro markaysaa iyagu way ka dhibyar yihiin markaysaa waxaa u adag marka carafaadka iyo inaad marka hore qofku uu niyeysto markaysaa waajibaadna waa leeyahay markaysaa oo waxaa waajibaadaha la yidhaha markaysa dawaaful wadaac oo kaleentood waa waajibaa la yidhaha markaysaa inuu qofku sameeyo ramyuljamaraadku waxaa la yidhaha waa waajib almabiitu bimuna waxaa la yidhaha waa waajib almabiitu bimusdalifa waa waajibaa la yidhaha waxyaabahaas waxaa la yidhaha waajibaad markaysaa waa shay waajib ah waxaa la yidhaha markaysaa fiqiga marka la joogo markaysaa marka kaliyaho waajibka iyo faradku kala baxaan waa marka xerka markaysaa xajka la joogo markaysaa jamhuur culamaa sidaasay qabaan markaysaa labadaasi waajib iyo farad isku macno waayo meelaha kale laakiin waajib iyo farad marka laga hadlayo xajna la joogo laba macnoy kala wataan markaysaa markaysaa faradka midkaa oo rukniga ah waa shantaas macnaha wax laga bedeli kara ma jiraan lagu bedeli kara ma jiraan laakiin waajibku isagu wuxuu leeyahy waa arrin culus oo waa waajib oo waa weyn yahay markaysa laakiin waxaa bedelkiisa noqon karta markaysaa fidya uu bixin karaa markaysaa dam iyo waxyaabo kaleentood oo lagu kabi karaa jiro markaysaa sunan ayuu leeyahay markaysaa oo mid walba uu leeyahay sunantaas iyadu marka waxay ku waa shay wanaagsan oo in la sameeyo la rabo laakiin markii la waayo ma arkaysaa dhiigna qofka lagama rabo wax ku waajib naqamaayaan marka soonkiina waxba kama ba-ay maxay ahayd xajkiina waxba kama ba-ayaan oo markaysaa waa saxiix oo waa ansaxayaa ma arkaysaa marka waxaan ka bilaabaynaa insha allahu tacaala arkaanta bal markaysaa arkaanta xajkaan ka bilaabaynaa insha allahu tacaala waxa ugu horeeya la yidhi markaysaa waxa la yidhaaho alixraam markaysaa qofku inuu xajkii xarmado markaysaa inama alacmaalu binniyaati owri nabigu calayhi salaatu wasalaam acmaashu markaysaa sixatu lacmaal waxay ku xihan tahay binniyaati markaysaa camalkaagu wax kasta markaysa xadiiskan markaysa waxa u yahay furaha markaysaa meel walba loo markaysa loo daliishado markaysa marka waxaa lagu kala saara niyadaasaa la rabaa qofku inuu qof dalxiis isaga yimid yahay iyo inuu qof cibaado ilaahay ujeedo xaj u socdo uu yahay waxa kala saara waxay yihiin niyada waxa uu niyeystay oo u jeedo ayaa ma arkaysaa laga rabaa inuu xoogaa ganacsi doon ahay oo meesha danu ka soo gashay markaysa ama qof oo wax ka rabay ay meesha ka jirto ama uu shaqo soo doontay iyo inuu markaysa xaj qofku u jeeday waxa kala saaraya niyadiisa markaysaa isagay ku xidhan tahay markaysaa markaas waxa uu niyeysto oo markaysaa leeyahay markaysaa markaa sidaasoo kale intooda waxaa la rabaa qofku inuu niyeysto oo markaysaa xajkii xarmado oo markaysaa sidaasoo kale intood markaysaa inuu weliba waxaa la yidhaha markaysaa niyada ayaa ku filan waa sida aan soo marno salaada iyo markaysaa meel walbo kaleintood qofku inuu niyada ka goosto inuu xajkaas u jeedo markaysaa ilaahay inuu ka aqbalo sidaasoo kaleeto uu niyeysto oo xajkii meeshaas ku goosto laakiin afka inuu ka yidhaaho yaa la jecel yaha nawaytu lxaja markaysaa ama alxaja walcumra hadda ujeeday oo markaysaa isku daraayay ama markaysaa xaj keligiis haduu yahu ifraad yaha nawaytu lxaja markaysaa wax uu yahay markaas inuu niyeysto lilaahi tacaala markaas uu galo oo kadib uu la yimaado markaysaa takbiirta iyo tahliisha sidaasaa la yidhaha labayk allahuma kadib uu bilaabo markaysaa marka kaas waxaa la yidhaha waa ruknigii markaysaa inuu xarmado waa ruknigii oo sidaasoo kaleeto oo u niyeysto markaysa laakiin sidaasoo kale waxay yidhahaan xanafiyada waxay yidhaahdaan markaysaa qowlku waaba lagama maarmaanba haddawna afka ka dhihin wax walba kama jiraan ba yidhahaan iyagu way usii adag yihin markaysaa laakiin culammada kale waxay yidhaahdaan qowlka inuu afka ka yidhaaho markaysaa shardi ma laakiin waxay kaalmayhaysaa way xoojihaysaa markaysa waxa uu niyadda ku haayo ayay si fiican usii kaalmayhaysaa oo waa wanaagsanta waa shay la rabo markaysaa marka xaj ixraamkaasi marka waxa uu leeyahay waajib uu leeyahay waxaa la yidhaha waajib ayuu leeyahay waxaa la rabaa in uu ka xarmado miiqaat waxaa la yidhaha waxaa waajib ah ixraamka ka ixraam ahaan guud ahaantiisu waa rukni laakiin inuu ka xarmado miiqaat markaysaa inuu ka xarmado yaa waxay tahay waajib oo lagama maarmaan oo haddii aanu ka xarman markaas dembi markaysa uu gelaayo dam inuu bixiyo ay naqahaysaa markaysaa jabriya markaysaa samayha markaas oo kaleentood marka waxaa la rabaa hala yidhi inuu miiqaad ka xarmado jiha kasta oo ka imaanayo waxaa jirta markaysaa meel laga soo xarmado oo miiqaada miiqaadkaas marka waxay culimmadu yidhahaan ma miiqaadka laftiisa inuu ka xarmado yaa markaysaa fadli badan mase inuu gurigiisiiba kasoo xarmado horey isaga soo xarmado oo markaysaa isagoo muxrimaba uu yimaado markaysa sidaasoo kalento waxay yidhahaan markaysaa waxaa fadli badan yaa loo markaysaa loo badan yahay in uu miiqaadka ka xarmado markaysaa marka miiqaadkii masalan diyaaradu ku jiraa ama markaba u saaran yahay ama markaysaa meesha uu maraayo ma qiyaasi karo wuxuu sameeyaa markaysaa ixtiyaar intaan la gaarin markaysaa laakiin lagu soo dhow yahay markaysa diyaaradoo kale masalan xawli dheeray ku socotaa laakiin meelaha uu maraayo waa yaqaanaa markaysa qofku waa la socdaa meelahaas marka uu kusoo dhow yahay intaanu weliba soo gaarin iyo markaysaa iska sii xarmadaa sidaasoo kaleenteed oo inaad hore u dhaafto yaa khatara markaysaa miiqaadkii aada dhaafto markaysaa oo markaa dam kugu waajibo marka waxaa la rabaa al ixraamu min almiiqaati sidii xadiiskii ibnu cabaas ou markaysaa waqata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama liahli lmadiinati dalxulayfata owri nabigu calayhi salaatu wasalaam ee ibnu cabaas nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxa uu u markaysaa gooyey ou miiqaad uga dhigay ahlulmadiina dulxulayfa meesha la yidhaha markaysaa halkaas masjidka dulxulayfa waa meesha waa iska macruuf markaysaa magacihii hadda waa laga yaabaa inay markaysaa meelo kale waxyaabo kale lagu magacaabo markaysaa laakiin ya ahey sidaasoo kale intoo magacahaasay leeyihin ahay marka waa la yaqaanaa waa calaamaysan yahay hadda waxay ku fiican tahay waa lagu sheegaa wa- calaamadina waa ku taallaa waa dhib yar yihiin markaysa sida lagu helo markii hore dhulku iska banaanay oo markaysa lagu dhibtoohaya maaha hadda laguma dhibtoohayo calaamad iyo wixii oo dhana ku yaala markaysa xataa masjidka iyo meeshii aad ka xarma lahayd iyo meeshaad ku qubaysa lahayd iyo markaysa wixii oo dhan waad helaysaa markaysa Ahay. marka wali ahli shaamina aljuxfa dadka la yidhaha ahlu shaamne oo dhinacaas ciddii ka imaanaysana meesha la yidhaha juxfa markay marayaan inay ma arkaysaa kasoo xarmadaan yaa nabigu u gooyo miiqaad meeshaasaa looga dhigay waayo markaysaa waxaa la yidhaha markaysaa hadda raabiq oo kaleeto meelahaas yalamlamna waa soo socotaa iyadan waa dhinaca yeman iyo markaysaa wixii ku yimaada ciddii ka imaanaya markaysaa iyaguna halkaasay ku imaanayaan marka juxfadu waxay u dhowdaha la yidhaha raabiq hadda meesha si fiican waxaa la yidhaha iyadu lama degaan camal waayo sida ma arkaysaa een, waxa xoogaa yar kasii xageeya ma arkaysaa yaa laga soo xarmadaa haylan meeshan la yidhaha raabiq sidaasay ma arkaysaa yidhaahaan laakiin dhinacaas ciddii ka imaanaysana waxaa laga rabaa meesha ku beegan ama iyadaas lafteeda juxfo inay markaysaa kasoo xarmadaan sidoo kaleentood waliahli najdina qarnalmanaasili markaysaa ahlu najd iyo dadkii dhinacaas ku imaanayana waxaa laga rabaa qarnalmanaasil inay kasoo xarmadaan iyaguna halkaasoo kaleentood waliahli lyamani yalamlam markaysaa reer yamanna iyaguna inay dhinacaas kasoo xarmadaan marka afarta jiho laga yimaado waxay leedahay miiqaad markaysaa miiqaad ayay leedahay oo laga soo xarmado markaysaa miiqaadka marka waxaa la yidhaha miiqaad zamaniya iyo miiqaad makaaniyaba waa leeyahay xajku markaysaa kan waa kii makaaniga ahi markaas meel kastoo lasoo maro laakiin markaysaa een, miiqaadka zamaniga waxaa la yidhaha zamanu le alxaju ashhurun macluumaatun markaysaa bilal la yaqaano waay markaysaa bilihii xajkaa la yidhaha bilahaas in la xarmado markaysaa bilaha kasii hore haddaad iska xarmato markaysaa looma baahna markaysaa oo wuxuu isu bedelaha la yidhaha markaasoo kale haddaad iska niyeysato wuxuu isu bedelaa cimro markaysaa maajir laguma jiro bilihii xajka markaysaa cumruu qofku isaga bedelaa markaas cumruu dhammaysahaya sidaas oo kaleentood markaysaa marka halka halkan sheikhu wuxuu uga hadlaya waxay tahay waa miiqaadka markaysaa makaaniga ah markaysaa markaysa waxa uu yidhi marka eh, fahunna lahunna waliman ataa calayhinna min gayri ahlihinna markaysaa meelahaas la xadiday oo mawaaqiita ahay waxay u- u sugnaadeen oo iska leh dadka markaysaa degan oo k- markaysaa meeshaas ku yimaada iyo waliman ataa calayhinna ciddii korkooda ku timaada oo ka xagga iyagu ka timaada markaysaa meel kasii xaggaysa ciddii ka timaada halkaas soo marta ayagana waxa uxada oo markaysaa eh, miiqaad u ah halkaas ayaa markaysaa miiqaad u ah oo liman kaana yuriidu alxaja waalcumrata ah ciddii xaj iyo cumro u socota oo halkaas soo marta waxa u miiqaada meesha ay soo martay markaysaa faman kaana duunahunna markaysaa mawaaqiidaas ka soka ciddii markaysaa degan oo ka sokaysa famahalluhum min ay min ahlihi markaysaa meesha ciddiisu joogtay meeshuu degan yahu markaysaa ka xarmahaya oo ka niyiisahaya xataa ahlu maka meesha ay joogaan markaysaa ka niyiisahaya miiqaad waxa u isaga meesha uu degan yahay marba hadduu ka sokeeya miiqaadkii loo xadiday markaysaa sidaas oo kaleeto marka sidaas waxaa la rabaa in markaysaa uu ahaado miiqaadkaas qofka uu soo maro markaysaa waxaa la rabaa inaanu soo dhaafin isagoo xajka u socda miiqaadkaas intuu soo dhaafo kadib aanu iska bilaabanin hadduu dhacdo maxaa la sameeyaa waay marka qofkii waa soo gudbay markaysaa gudahu soo galay waxaa la yidhi waxaa laga rabaa inuu dib u laabto wa ilaa markaysaa markaas waxaa maaha nuqsaana ku jira xajkiisa oo markaysaa dam inuu bixiyo naqahaysaa marka intaanu weli acmaashii gelin iyo markaysaa eh, soo gudbay gadaala u laabtay markaasoo miiqaadu tegay ama dhinacuu ku yimid ha noqdo ama dhinac kale ha noqdo markaysaa marka miiqaad kale intu banaanka u tegay marka qof soo noqda waay markaasoo qi- miiqaadka hadda soo gelaya markaysaa wixiisi horena ictibaar ma laha markaysaa halkaasuu kasoo bilaabaha marka waxna kuma waajib ahan oo markaysaa waa saxiix laakiin sideedaba waa laga fiican yahay xajkii cimrada qofku isagoo u jeeda oo ma arkaysaa soo niyeystay oo xajii cimro niyeystay inuu ma arkaysaa ha- hore usii dhaafo sidaasoo kaleentood lama raba leh waqata rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam aydan sidoo kaleentood waxaa u waqtiyeeyaa la sheegay markaysaa liahlilciraaqi daata cirqin markaysaa ciraaq iyo dhinacaas ciddii ku timaadna iyagana daata cirqin iyo markaysaa u jideeyey markaysaa cumar ibnu alkhadaab baa jideeyey iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam hore u jideeyo markaysaa muwaafaqaadkii cumar oo markaysaa oo waafaqay yay ka mid ahayd labadaba waa la yidhaha markaysaa marka heer ahlulciraaqna daatu cirqin meesha la yidhaaha waxay u tahay markaysaa iyagana miiqaad u ah markaysaa marka mawaaqiiddaasaa la rabaa qofku inuu kasoo xarmado waana waajib markaysaa ibnu cumar markaysaa sidoo kale waxa uu sheegay lamaa futixa haadaan ilmisraani uri labadan magaalo oo markaysaa basre iyo kuufa markii la furtay oo islaamku ballaartay atow cumara ayay u yimaadeen markaysaa dadkii deganaa faqaaluu markaase waxay dhaheen yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoorow markaysaa ana rasuula llahi sala allahu calayhi wasalama xadda liahli najdin qarnan markaysaa reer najda waxaa loo xadiday markaysaa oo miiqaad looga dhigay meesha la yidhaha qarnulmanaasil wahuwa jawrun can dariiqina markaysaa qalloocsinuuna nagu yahay annaga markaysaa wadadeenna waa ka qalloocan yahay wa inaa markaysaa in aradnaa markaysa qarnan shaqa calaynaa yidhahen haddaan aadno markaysa qarnulmanaasil aadno waa ku dhibtoohaynaaho dhibow nagu yahay fanduruu xadwahaa marka wuxuu ihi qaala wuxuu ihi fanduruu xadwahaa min dariiqikum markaysa meeshaas meel ku beegan oo wadadiinna ah ka fiirsada sidaasoo kalete qofku mar walba meeshuu ku yimaado waxaa la rabaa inuu ka qiyaas qaato markaysa midka u dhow markaysaa miiqaadka u dhow meesha la siman ayuu markaysaa ka xarmaha wax dhiba ma lahan meel walba uu ku yimaado marka miiqaadkaas ayuu markaysaa inuu soo maro laga rabaa waay marxaba waxaa jira marka qofku mar haddou xarmado oo xajka oo galo sidii salaadoo kaleentood waxyaabaha ka xaaraama waxaa la yidhaha ixraam aaba leeyahay markaysaa waxyaaba horey ugu banaanay yaa markaysaa markaasoo kaleentood ka xaaraama muxaramaada la yidhaha markaysaa qofku lama ogola inuu markaysaa wax tolan qaato qamiis iyo markaysaa saraawiil iyo waxyaabahaasoo kaleentood inuu qaato lama rabo markaysaa haweenaydiisa iyo markaysaa meel u laa-iqa ma ahan markaysaa mucaamalaad dhinacaasoo kale inuu yimaadna lama ogola markaysaa sidaasoo kaleentood waxaan la ogolayn tarafuh iyo markaysaa lama ogola inuu qofku markaysaa barafuunsado ama markaysaa udug udug iyo ismariyo inuu markaysaa susubkado tinta jarto waxyaabahaasoo dhan lama ogola markaysaa cijooyinka iska jaro markaysaa ashcasun aqbaraa rabaa markaysaa mar hadduu xajkii galo kadib waa dhammaatay markaysaa laakiin waxaa sunno ah markau ixraamka samayhayo sunantiisa waxaa ka mid a inuu markaysaa qofku uu qubaysto oo markaysaa uu isdaahiriyo markaysaa uu udgoon marsado oo barafuunkiisa wixiisa udgoon uu marsado weliba markaysaa dharka iyo markaysaa korkaba uu marsado markaysaa inkastoo bacd culamaa yidhaha dharka markaysaa waa laga markaysa waa laga fiicanya laakiin markaysaa sida sugan waa inuu markaysaa barafuunkiisa marsado cijooyinka iyo iska jaro waxyaabaha dheeraadka horena iska nadiifiyo sidaasoo kaleentoda la rabaa markaysaa markaa waxaa la yidhi uun kaliya dharku wuxuu keenaa dhib wuxuu keenaa maro udgoon markaysaa marka barafuun inta marsado barafuunkii ka buuxa weli markuu xarmado inta iska furo oo mar labaad sii xirto markaysaa oo meel inta soo dhiga oo haddana soo xirto markaas lama ogola maxaa jira khataroo keenaa wuxuu naga ahaa qof xirtay mara markaysaa udgoon laakiin sidiis hadduu isaga haysto laa ba'sa biha markaysaa barafuunkii uu ku marsaday hadduu isaga yaallo weli wax dhibaataa ma lahan markaysaa sidaasoo kaleentoda la rabaa inuu markaysaa sameeyo sunanulixraam markaysaa ixraamku marka waajibaadkaasna waa leeyahay waxa uu leeyahay sunooyin kalentoo sunanu ixraam layidhaha markaysaa waxaa ka mid a alifraadu markaysaa sunooyinkiisa waxaa ka mid a inuu ifraad sameeyo markaysaa oo xejka goonidiisa uu xirto markaysaa oo qasadkiisa safarkiisaas oo ka dhigto xaj safar kaleentoodna markaysaa oo cimrada kusoo aado markaysaa oo laba safar oo kala duwan oo yimaado markaysaa kan xajka weliba inuu xajka hormariyo yaa markaysaa la jecel yahay oo ilaa haddii uu markaysaa u cimrada hormariyo markaas oo haddana mar kaleentood uu cimro kaleentood kusoo celihayo iyadoo laba cimroay naqahaysaa markaasoo kaleentood markaysaa marka waxaa la jecel yahay inuu weliba xajka sii hormariyo oo kadib markaysaa u isagoo ifraada haddana cimrada kadib uu sameeyo sidaasoo kaleentood waxay samayn jireen soomaaliya oo kaleentood markuu yimaado markaysaa qofku xajkiisa guto markuu dhammaysto iyo bixi jira markaasuu maka madiine aado iska soo ziyaaro guto haddana soo laabto iyo cimreysto oo markaas hore isaga soo bixi jira markaasoo kalento sidaasoo kalento marka hadda miiqaad mar hadduu banaanka intuu baxa ka yimaado waa miiqaad u gudbo markaas cimradiisa waa abost markaasoo kale marka waxaa la jecel yahay inuu ifraad sameeyo wuxuu samayn karaa tamatuc wuxuu samayn karaa qiraan markaas intuba waa bannaan yihiin laakiin waxaa fadli badan oo midkii nabigu suubiyey salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh ah ifraadka inuu sameeyo markaysa oo xajkiisu sidaas uu ahaado markaysa hay ifraadka waxaa la yidhaha kaliyeelid inuu xajka kaliya oo oo keligiis ka dhigo oo markaysaa xajkoo keliya uu niyeysto oo xajkoo keliya uu aado markaysaa sidaasoo kaleeto oo ku baxo wuxuuna niyeysaa markuu xarmahaya markaysaa qofku markuu xarmaha wixii uu niyeysto ayuu wataa hadduu xaj niyeysto xaj keligiisoo wataa hadduu cimro niyeysto cimro kaliya u socdaa hadduu xaj iyo cimro isla socdo markaysaa qiraan ou sameeyana wuxuu wataa iyaga sida u niyeysta waay markaysaa maxaa jira waa wixii ou niyeysta markaysa dhex iskama bedeleyso marka waxaa la suneeyaa la yidhi ifraad can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kharajnaa maca rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam nabiga suuban ayaan la baxnayn dhahday markaysaa umuna caaisha radia allahu canha xajkii markaysaa xajatulwadaac yaan la soo baxnay markaysaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam xajkiisa xajatulwadaac oo axkaamta markaysa xajka ku saabsan laga qaatay markaysaa siday u badan tahayba markaysaa xajkaasaan usoo baxnay ay tihi fa minaa man ahalla bicumratin ay tihi waxaa naga mid ahay qaar cumro markaysaa xirtay oo niyeystay markaysaa oo markaysaa cumro kusoo talagalay markaysaa wa minaa man ahalla bixajatin dadna waxay ahaayeen qaar xajka usoo kusoo qastay markaysaa xaj soo aado markaysaa niyeystay wa minaa man ahalla bixajin wa cumratin waxaa naga mid ahay tiri qaar waxaan isugu jirnay tiri qaarna waxay goosteen oo niyeysteen xaj qaarna waxay goosteen xaj iyo cumro qaarna waxay goosteen xaj keligiis markaysaa ifraad waa jiray tamatuc markaysaa qiraan dad waa jireen mase cumro kaligeer dad u socda waa jireen wax walba waa jireen markaysaa wa ahalla rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam nabiga suuban laakiin isagu wuxuu xirtay tiri bilxaji xaj ayuu xirtay markaysaa isagu wuxuu ku yimid xaj markaysaa oo xaj ifraad u ahay cimrooyinkiisa mar kaleentoodo gutay markaysaa marka kalkaa wuxuu ahay xaj kaliya fa amaa man ahalla bilxaji tiri ciddii markaas soo xiratay oo soo niyeysatay xaj oo amase jamaca alxaja waalcumrata xaj iyo cumre ciddii isku soo dartay ma arkaysaa falam yaxiluu ma xalaal naqan xataa yowma naxri markaysaa waxa uu leeyahay markaysaa ilaa yowmu naxri laga gaaro mar haddaad xajkii aad xarmato oo qofku oo muxrim noqdo waxa uga bixi karaa acmaashii inuu dhammeeyo markaysaa ilaa yowmu naxri laga gaaro oo acmaashii uga dhammaato ma xalaal naqanin amaa ciddii cumro kaliya soo niyeysatay markaysaa ayagu warkaas waxay leeyahay cumradii markay u dhammaatay markaysaa iyagu waa xalaaloobin markaas kadibay markaas haddana waxay aadayaan xajkii markaysaa oo ama tamatucay gelayaan ama markaysaa waxay aadayaan markaysaa miiqaad kaleentood ay tagaan oo kasoo xarmadaan markaa safar kale ay ku yimaadiin markaas iyaduna waa u furan tahay waaye marka halkaasna waxaa laga qaadahayaa markaysaa in uu fadli badan yahay ma arkaysaa oo uu yahay midkii nabigu suubiyey salawaat ullaahi wasalaamuhu caleyh ifraadku inuu fadli badan yahay ma arkaysaa allahuma mustacaan waxaa sunooyinkiisa ka mid a aliqtisaalu watadyib markaysaa tatayub inuu qofku markaysaa diib marsado oo markaysaa barafuun marsado oo is-udgiyo oo uu qubaysto sidaas ayaa la jecel yaho sunnadu ay tahay can zayd ibnu thaabit radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama tajarada liihlaalihi waqtasala ayuu nabiga suuban salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi waxaa u qubaysta markaysaa markuu xarmahayay iyo markaysaa u qubaystay markaysaa sidaas darteed waxa ay tahay sunnadu qofku inuu qubaysto cijooyinka iska jaro waxyaabahaasoo dhan markaysaa udgoon oo marsado markaysaa umuna caaisha sidoo kalento waxay leedahay kaana yaqsilu markaysaa ra'sahu markaysaa madaxiisuu dhaqaya nabiga caleyh isalaatu wasalaam yana waa qubaysahaye koontu markaysaa anigu waxaan ahay leedahay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam diibka inaan u mariyo markaysaa liixraamihi markaysa qabla an yakhruja qabla an yaxruma markaysa intaanu xarman yaan markaysaa diibka mari jiro markaysaa udgoonka sii jiray markaasuu markuu udgoonkiisa marsado oo barafuunkiisa iyo wixiisa marsado qubeysto isnadiifiyo markaysaa yow xirma xarma jiray sidaasaa waxay tahay sunnadu qofku inuu sameeyo markaysaa waana mutafaq aleyh xadiiskan wa qaalat sidoo kale waxay tihi wakaanii anduru wabiida diibi markaysaa waaba anigoo arkaayo tiri markaysaa udugiisi markaysaa nabiga caleyhi isalaatu wasalaam markuu xarmado isaga weli xarm markuu xarmado weli waxaa ka carfaya markaysaa barafuunka barafuunka markuu xarmado isla markii markaysaa wax yar ka hor iyo markaysaa barafuunkii marsaday isla markii haddana markaysa hore ka xarmaday markaa weli waxaa kasii carfayt markaysa waaba anigoo arkayta carftii iyo markaysaa barafuunka oo marsaday iyo udgoonka oo marsaday waaba anigoo arkaya markaysaa fii mafaariqi rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam wahwa muxrimun isagoo isagoo muxrim ah markaysaa marka waxa ay tahay sunnadu inuu markaysaa sidaas oo kaleentood inuu markaysaa udgoonkaas marsado waxyaabaha wanaagsan oo dhan ou sameeyo maxaa jira hadda kadib waa ka xaaraan naqa doontaa markaysaa muxrimu naqaha marka inuu sii diyaar garoobaa la rabaa markaysaa wayastaxabu waxaa la sunnaya an yusalliya ragcatayni markaysaa cinda iraadati lixraam markaysaa markuu xarmashada rabo oo markaysaa uu rabo inuu xarmado waxaa la sunneeyaa inuu markaysaa laba ragcood duka oo sunno ah inuu dukado oo markaysaa ragcatay alixraam la yidhaha markaysaa labadaas ragcoo sunna ah inuu dukado markaas kadib ou xarmado markaysaa sidaas oo kaleentood ay marka markuu sunnadiisa dukado iyo markaas kadib wuxuu bilaabayaa markaysaa tahliisha iyo markaysaa takbiirta ahalla rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam markaysaa markay daabadiisu ay ekaatay oo uu jidka ku dhacay iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam oo xarmadaya la yidhi markaysa oo uu tahliishaday marka bacdu culamaa waxay yidhahan tahliishaas marka meeshaas waayo meesha lagu niyeysto niyada la sheegayo markaa sida raajix oo culamadu u badan yihin waxaa la yidhi qofku markaysaa masjidka hadda waaba lagu dukadaayo markaysaa masjidulxulayfa oo kaleantood iyo miiqaadka marka uu joogo labadiisa ragca markuu dukado labada ragca markuu dhammaysto xarmahaya markaysaa oo niyeysaha markuu niyeysto markuu daabadiisa marka raaco oo jidka ku tooso markaysaa oo dhaqaajiyo oo awlaadiisa iyo takbiirtiisa iyo taxmiidkiisa iyo markaysaa tahliishiisa gelaya markaysa halkaasoo markaas ka dhaqaaqaya markaysa oo labayk allahumada ka bilaabaya weliba inuu kor u qaadaa la jecelya markaysa marka waxaa la sunneeyaa la yidhi inuu laba ragca dukado markaysaa ay waxaa la jecel yahay inuu markaysaa dhinac oo ku yimaado nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ku yimid markaysaa dhinacaas madiina inuu kasoo galo maka markaysaa oo dhinacaas dulxulayfa hadduu kasoo xarmado way wanaagsan tahay weliba dhinaca maka uu kasoo galo nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu kasoo galo aadaa loo jecel yahay markaysaa waa wanaagsan tahay markaysaa sidoo kale intood waxaa la jecel yaha la yidhi iktaaru talbiyati talbiyada inuu badiyo markaysaa liana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yulabii raakiban wa qaa'iman wa maashiyan wa qaacidan wa muldajican markaysaa mar walba markaysaa takbiirtaasoo ku jira iyo tahliishaas markays tahliishaasoo ku jira marka waxaa la jecel yahay talbiyada inuu badiyo labayk allaahumada uu haayo markaysaa marka uu markaysaa buur fuulaayo marka uu degahaayo markau markaysaa socdo markau fadhiyo markau markaysaa jiifo mar walba markaysaa markaysaa mar walba inaanu ka joojin oo markaysaa tahliishaas oo ku jiro markaysa talbiyadaas oo ku jiro markaysaa rawaahu shaaficiy can ibni cumar radia allahu canhu markaysaa ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam kaana ida stawad bihi raaxilatuhu qaa'imata cinda masjidi dulxulayfata ahalla ayuu markaysaa ibnu cumar waxa uu leeyahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi kaana wuxuu ahay ida stawad bihi raaxilatuhu markay raaxiladiisu ay ekaato markaysaa daabadiisu uu saaran yahay markay jidka ku toosto oo markaysaa ay caga dhigato oo uu jeesto markaysaa qaa'imatan mid taagan xaalay tahay oo dhaqaaqi ay joogto marka cinda masjidi dilxulayfa ahalla inuu markaysaa tahliishado ahay markaysaa markaas oo ku dhawaaqo talbiyada fa qaala markaasu wuxuu dhahay labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata wاlmulka laa shariika lak markaysa sidaasoo tahliishaas yaa markaysaa la rabaa inuu qofku sii haayo markaysa waxyaabaha sunanta oo ixraamka ayay ka mid yihiin markaysaa inuu markaysaa markaas maka markuu gelayo sidoo kalento waxaa la rabaa dariiqaas inuu markaysaa meesha la yidhahdo haniyat kada markaysaa ama haniyat ulculya meesha sarraysa la yidhaha markaysaa inuu kasoo galo irid yaroo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kasoo galay inuu kasoo galaa la jecel yahay inuu markaysaa qubaystaa la jecel yahay markaasoo kaleentood markuu soo gelayo oo sidaasoo kaleentood meesha jidka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo maray inuu isku daya waa la jecel yahay markaysaa ruknigaas marka waxaa la yidhaha ixraam rukniga kaleentooda ku xiga waxa uu yahay markaysaa alwuquufu bicarafa markaysaa carafa in la joogsado markaysaa wuquufu carafa wuxuu yahay rukniga labaad markaysaa bacda alijmaac markaysaa ijmaaca u daliil waxyaabahan oo dhan ijmaaca islaamka markaysa isku raaceen markasa waa u wada daliil markaysa waa la isku raacsan yahay waa ijmac lmuslimiina nusuusta wuxuu kamid yahay waaweyn oo la daliishado waxa uu daliila markaysaa xadiiska nabiga calayh isalaatu wasalaam alxaju carafa ayuu nabigu calayh isalaatu wasalaam xajku dhanba waa carafa markaysaa qofkii xajka carafo waaya markasa oo carafa ee gefto xajkii waa gefay markaysaa faman adraka carafa qofkii carafa waafaqa faqad adraka alxaja markaysaa xajkii waa helay markaysaa qofkii xajkii markaysaa waqtigii loogu talagalay booskii loogu talagalay aan imaanin markaysaa xajkii waagefay markaysaa oo xaj ma haysto markaysaa sidaas ayaa markaysaa wuxuu u yahay rukni asaasi oo muhima mararka qaarkoodna khatar lagu galo markaysaa maqaamki booskii carafa boos weyn waaye dhul weyn waaye oo la yaqaano laakiin qofku inuu inta ajarmo waxaa dhici karta meel carafadihi inuu iska rogo maanta dhan markaysaa maanta dhan uu taagan yahay mashaqadeeda leeda waa la yska hubiyaa markaysaa dhexdaa laga galaa markaysaa carafa inaad dhexda ka joogto yaa markaysaa la ysku dayaa meeshii nabiga uu istaagay iyo markaysaa waa la jecel yahay jabal carafa ma- markaysaa jabal raxma iyo agaarkiisa inaad tagto markaysaa laakiin hadduu zaxma ay jirto waxyaabahan sunanta iyo waxyaabahaasoo dhan markaysaa mar haddii zaxma jirto lama dhowaado markaysaa markaysaa waxaa dhimaanaya dhib ka badanaa imaahaya markaysaa zaxmo iyo dhib iyo haddaa markaysaa taklifo kale meesha ay ka imaahayso markaysaa waa la iska dhaafaa markaysaa marka ay, waxaa la jecel yahay markaysaa inuu markaysaa ou masjidu namre uu kusii dego subaxii ou sii baxo markaysaa muno ee, uu ka sii baxo oo markaysaa subaxii carafo uu usii jihaysto oo markuu markaysaa carafo ou tago ou ku dhowaado masjidu namre ou tago markaysaa meeshaas uu iska joogo salaada markaysaa uu ku dukado markaysaa salaada markii halkaas uu ku dukado imaam eh, khudbada loogu akriyo markaas kadib eh, bacda duhur ou sidaas u galo markaysaa een, eh, carafaadka dhulkiisa u galo ee markaysaa awraadda iyo salliga iyo markaysaa t- tahliisha iyo takbiirta iyo aanu ka daalin markaysaa oo ilaahay uu baryo baryada uu badiyo markaysaa meelaha markaysa dacwada lagu ajiibo iyo markaysa ugu horeysaa markaysaa sidaasaa la jecel yahay marka waqtigiisu waxaa la yidhi wawaqtuhu cinda aljamhuuri markaysaa jumhuur lculamaa agtooda waqtigiisu wuxuu yahay min zawaali shamsi ilaa tuluuci fajri yowmi naxri markaysaa in maalinta markaysaa ee duhurkii laga bilaabo ilaa tuluuci alfajri markaysaa fajarka maalinta oo ci- oo- oo oo markaysaa ciidda oo yowmu naxri waagu markuu baryaayo intii ka horeysa yaa waqtigiisu uu yahay markaysaa intaas waqti u dhexeeya yaa waxaa la rabaa qadar haba yaraada inuu markaysaa dhulkaas caraf uu soo dhex rogsado qofkii intaas awoodi waayo waqtigii waa dhaafo waayo markaas markaysaa walow laxdatan leeyihin culamadu markaysaa laxdaba ha noqotee markaysaa in uu yimaado markaysaa oo meeshaas uu soo gaaraa laga rabaa makaankiisana waxaa la yidhaha alcarafatu kulluhaa mowqif ma- markaysaa caraf oo dhanba iyadu waa meel markaysaa mowqifkii waayo dhulkaasoo dhanba markaysaa laakiin carafa ka banaanka lama ogola markaysaa marka mana dhib badno waa meel la yaqaano markaysa waa dhul waasac oo qofka uu arkaayo markaysa laakiin dhulkaas inuu galaa la rabaa markaysa waxaa la jecel yahay oo sunnadu ay tahay inuu markaysaa habeenkii iyo maalintaba markaysa uu kulmiyo markaysa oo galabkii uu tago wi- uuna qoraxdu ugu dhacdo markaysa oo aanu kasoo tegin markay intaan qoraxdu dhicin markay qoraxdu u dhacdo kadib oo markaas safarkiisa ka galo weliba salaada isagoon dukan horey oo usii dukado markaysa oo musdalifo lagu jamciyo markaysa ceshihii iyo maqribka xaggaas u geysto markaysa sidaasaa la jecel yahay waa sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey markaysa khuduu canii manaasikakum marsa manaasigta aniga iga qaati nabig alayhi salaatu wasalaam sida uu yihi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli sidaan anigu u dukaduhayo u dukada xajkan sidaan anigu u gutuhayo u guta markaysaa oo halkaas tusaalihiisa weya waxaanoo dhan markaysaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam xaajatulwadaac markaysaa safarkii uu soo galay uu soo xajiyey yaa markaysaa kulligood oo dhan laga helaha oo laga wada faa'iidaysaha oo laga qaato markaysaa Ay. waxa uu yihi markaysa ibnu markaysa ibnu cumar sidaasoo kaleet waxau leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam yaan la jirmaadnay markaysa min muna aan ka jirmaadnay uu yihi ilaa carafaad markaysa co- munaan ka dheelmana markaasa carafaad tagnay uu yihi markaysa Ay, mina almulabi wa mina almukabir markaysa takbiirta talbiyada waxaasoo dhan yaan wada hayna markaysa halkaasaan wada ka wada jirmaadnay markaysa isagoo waqaarka iyo markaysa adkaarta iyo ixtiraamka iyo niyadiisa markaysaa siday xaadirka u tahay iyo siduu markaysaa u- u jijilcan yahay oo u hagaagsan yahay markaysaa ay ka muuqato yaa la rabaa inuu markaysaa waqaarkaas uu ku galo markaysaa ahay marka maqaamku waaba hadda maqaam culus markaysaa ducada dikriga salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam awraadda waxaasoo dhanna inuu badiyo ayaa la rabaa maalintaas oo aanu ka daalin markaysaa an yaqtasila inuu qubaystaa la sunneeya markaysaa markuu eh, uu tago markaysaa namira inuu markaysaa qubaysta hadday u suurageli karto oo markaysaa meel uu ku qubaysto uu helo inuu markaysaa qubaystaa la jecel yahay markaysaa mar walboo laysu imaahayo meelahaasoo dhan waxaad arkaysaa in la qubaystaa la jecel yahay in la qubaystaa la jecel yahay in la qubaystaa la jecel yahay sidaas oo kaleeto Ay. waxaa la jecel yahay allaa yadkhula ilaa bacda azawaal markaysa carafaadka inaanu gelin ilaa bacda zawaal maahane markaysaa marka qoraxda markay gees ka suusho oo salaadiisaas uu dukado oo khudbadiisa uu dhegeysto xaggaas inuu kadib u aado markaysaa kamaa facala nabiyu sala allahu calayhi wasalama an yaqifa raakiban waxaa la jecel yaha la yidhi inuu markaysaa uu istaago isagoo raakib ah markaysaa laakiin badanaa waa saas uma sahlana markaysaa dee badal la raaca iyo markaysaa lama haysto markaysaa meesha markaas u suurageli karto inuu markaysaa uu istaago ayaa la rabaa markaysaa mustaqbila alqiblati qiblada qaabilsan wayarfacu yadayhi xaala ducaa markaysaa gacantana inuu kor taagtaa la jecelya markaysaa ducooyinka meelaha markaysaa ducooyinka gacanta kor loo taagto oo meelo badan oo ay ku soo aroortay yay markaysaa ka mid tahay markaysaa had iyo jeer markaysaa ducada hadda waxaa la yidhaha waxaaba la jecel yahayba in gacanta kor loo taagto markaysaa maxaa jira qiblada markaysaa siday u tahay salaada loola qaabila xagga ducadana waxaa lala qaabilaa kor ayaa lala qaabilaa markaysa qofka inuu gacmaha doogto oo khayr badan ilaahay ugu soo dejiyo u niyeysto sidaasaa la rabaa markaysaa culammadan waxay ku tilmaamaan weliba markaysaa in uu yahay tawaatur macnawiya markaysaa oo meelo badan oo kala duwan iyo markaysaa kusoo aroortay meelaha ay kusoo aroortay marka waxaa ka mid a inta lagu jiro markaysaa acmaashan xajka mar walba qofka inuu gacantiisa kor taagantaa la rabaa markaysaa waata xadiis kale oo ahay qof markaysaa dharkoo guntaya wax calooshiisa ku jiro korkiisanan oo markaysaa uu yahay waxaan xalaal ahayn markaysaa ee gacanta taagaya ee weli wuxuu rabaa in laga aqbalo see looga aqbalaya markaysaa sidaas oo kale marka waxaa la rabaa inuu markaysaa qofku had iyo jeer caado nidaamka uu yahay inuu gacanta kor taagto ouna jecel yahay markaysaa ducadiisa in la aqbalo markaysaa wa an yakuuna markaysaa muftiran waa la jecel yaha la yidhi ida lafteeda maalintaas inuuna soomin oo markaysaa oo muftir yahay sidaasaa la jecel yahay markaysaa markaas waxaa la jecel yaha la yidhi inuu xaajigu oo markaysaa ka gadoomo halkaas qoraxda markay ay dhacdo kadib uu ka aado markaa muno ou sii aado musdelifo ou sii aado markaysaa wa an yasiira waa la jecel yahay socod inuu ku tago markaysaa markaysaa laakiin had iyo jeer waxaa meelahaas waxaa xadida markaysaa baabuurha jirta markaysaa waxaad nidaamkaad markaas ku socoto iyaad markaysaa ku qasban tahay baabuurkaagaad raacaysaa meeshii lagugeyra waa lagugeeyahaa munada markaysaa musdelifada waa lagugeeyahaa waa laga keenaa sida badan markaysaa in gaaban maahana dadku maba socdaanba markaysaa waxaa la rabaa ou yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuhannaas dadow calaykum bisakiinati ayuu markaysaa xasilooni iyo markaysaa waqaar muujiya markaysaa gartab gartab iyo markaysaa lama rabo inta xajka lagu jiro war iyo markaysaa wax kalentood lama rabo galab galab lama rabo qofku xasilooni iyo markaysaa deg deganaan iyo markaysaa waqaar iyo sharaf inay ka muuqato iyo rabbi tuub inuu ku jiro markaysaa sidaasaa la rabaa markaysaa faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha ka dikrikum aaba'akum ow ashaddu dikran aayadda qur-aanka sidaas markaysaa halkaas inuu markaysaa ou ka aado musdelifo ayaa la rabaa markaas habeenka u hoyaado musdelifo markaysaa marka musdelifo waxaan kasoo hormarihaynaa rukni kalaa jiro markaysaa oo noo dhiman markaysaa waa rukniga ah markaysaa xiirashadii markaysaa iyo dawaafkii labadaasaa noo dhiman markaysaa marka marka hore waxaan dhamayhaynaa markaysaa arkaanta adawaafu markaysaa dawaafka la sheegaa waa dawaafu rukni saddex dawaafaa jirta iyadana markaysaa dawaafu rukni mid ah oo markaysaa dawaafu ifaada midka la yidhaaha waa midkaas waa midka rukniga ah oo la yska rabo arkaanta ah waxaa jira isaguna dawaaful wadaac oo isagu waxa uu yahay waajib markaysaa qofku inuu sameeya waa waajib hadduu sameey waayo markaysaa waxaa imaahaya markaysaa inuu markaysaa jabriga imaahaya markaas oo kaleeto sidaas oo kaleeto waa la rabaa iyo waxaa jira dawaafulquduum kab ahay markaysaa inuu ku kabo dam inuu ku kabo oo xoolo qalo markaysaa yaa laga rabaa markaysaa marka waxa uu yihi walyatawafuu bilbeyt alcatiiqi markaysaa aayadda qur-aanka walyatawafuu ha dawaafeena bilbeyt alcatiiqi markaysaa waa dawaafo rukniga midka loo jeedalay khuduu canii manaasikakum ti nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa dawaafay markaysaa marka halayga qaatoona yidhi markaysaa waa waajib marka waa rukni oo lagama maarmaan ah markaysaa waqtigiisu muxuu int goormo waqti leeyahay isagu markaysaa carafa waqtigeedu waa xadidan yahay waqtigiisu isagu waa goorme waqtigiisu wuxuu leeyahay waqtu tafdiil iyo markaysaa waqti kalentau leeyahay afdalu waqtihi yowmu naxri markaysaa waxa uu waqtigiisa ugu fadli badan yahay waa maalinta tumanaadka ah inuu qofku markaysa uu sameeyo dawaaful ifaadaha markaysa bacda ramyi jamrat alcaqaba markuu jamrat alcaqaba uu tuurto oo markaysa uu ka tago musdelifa inta ka tago uu sii tuurto dhagaxa inuu markaysa oo markaas uu haddana xiirto oo markaysa xoolihii uu gowrici rabo oo gowrico kadib inuu dawaaf ka sameeyo sidaasaa la jecel yahay waa sida nabigu sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama awalu waqtihi waqtigiisa kan ugu horreey goormuu bilowdaa markaysaa dawaafkaasi waqtiga ugu horeeyo markaysaa uu samayn karo qofku waa goormo waxaa la yidhaha bacda nisfi leylati naxri markaysaa habeenku mar hadduu bartanka gaaro laga bilaabo yaa waqtu jawaaska uu yahay markaysaa laakiin waqtiga ugu fadli badan waa maalinta dambe inuu markaysa sidaas oo kaleeto inuu sameeyo walaa aakhira liwaqtihi iran markaysaa gadaal laakiin waqtiba ma lahan markaysaa waxaa laga rabaa waa inuu sameeyo markaysaa ma dhammaanin xijkii kama xalaal naqan markaysa marka waxaa uun laga rabaa qofku inuu sameeyo liannahu sala allahu calayhi wasalama nabiga suuban calayhi salaatu wasalaam arsala musalamuu diray leylata naxri faramat markaysa aljamr mar habeennimuu diray waa ruqsiyey markaysaa iyo ibnu cabaas iyo dad badana oo ruqsiyey markaysaa alcabaas iyo dad kalentooda oo ruqsiyey dad xoolaaleeyaho markaysa wax ka hal wax ka dhumaayeen oo geeley iyo markaysa xoolaaley dhulka waxyaaba kalentooda u hallaabayeen dadkaasoo dhanaa la ruqsiyey markaysaa markii dadka macduurkahay mar haddii la ruqseeyahayo markaysa wixii layska ruqseeyahayo markaysaa ruknigii ma ahan oo waa xijkii u baaba-aya maaha sidaasee markaysaa culamadu leeyihin istidlaalku iyo laga qaadahaya markaysaa umusalam uu dira nabigu calayhi salaatu wasalaam leylan leylata naxri faramat aljamra marka waxay ridatay oo dhagaxeeday tuuratay markaysaa habeennimo markaysa qabl ahay uma madat markaas kadib ay tagtay markaysaa oo ay soo gudatay markaysaa dawaafkeeda marka habeennimay waxeeda dhamaysatay markaysaa dadka markaysa macduurintaana sidaasaa u dhib yar markaysaa inay habeenkiiba sidaas intay dhib yar tahay hawsha inay hawshooda sii dhammaystaan maxaa jira birritoo kalento waxaa laga yaabaa inayna ka bixi karin oo ay dhib kala kulmaan sidaasoo kalento qofkii cudur kaleentood lena sidaasoo kaleentood ayaa markaysaa loo ruqseeyaa markaysa marka kaas waxaa la rabaa waa dawaafka markaysaa inuu qofku waxaa la rabaa sunan uu leeyahay isaguna markaysaa dawaafkaas inuu qofku uu markaysaa tahaaro qaataa layska raba horta shuruuduu leeyahay shuruuddiisa waxaa ka mid ah qofku inuu daahir yahay markaysaa haddaanu daahir ahayn markaysaa dawaafkiiba kama ansaxaayo markaysaa waxaa la yidhaha alطahaaratu can alxadati wاnnajasi kasalaati markaysaa nabigu alay salatu waslam xadiiskiisu wuxuu ahay dawaafku waa salaadoo kaleentood laakiin waad hadlaysin uun salaada lama hadli karo markaysa wax uga duwan yahay wixii salaada laga rabaa layska rabaa markaysa dahaaradiiyaa layska rabaa dharkaagu inuu daahir yahaa la rabaa korkaagu inuu daahir yahaa la rabaa inaad weyse qabtaa la rabaa markaysa sida salaada aad ugelayso kale inuu yahaa la rabaa markaysa kas salaateyda sidoo kale waxaa la rabaa cawradiisa inuu asturto markaysa dhar nadiif oo ku asturto waxaa la rabaa inuu daakhila almasjid masjidka dhexdiisa inuu markaysa ka dawaafo markaysa ee inuu iska dawaafo xaafad banaanka uu yidhaha markaysa dawaafaan ku jiraa layska yeeli maayo markaysa waa inuu masjidka dhexdiisa ahaado markaysa sidaasaa la rabaa markaysa sidoo kaleentood waxaa laga rabaa todoba inuu dhan yahay shuruudda kamid taha todoba jeer inuu dawaafaa la rabaa waxaa la jecelyaha markaysa oo la rabaa inuu ka bilowdo markaysa xajarul aswadka meesha ku beegan waa meel dhib yaro waa calaamaysan yahay markaysa calaamadaas marka uu joogo inuu niyeysto markaysa oo halkaas oo ka niyeysta oo ka dhaqaajiyo markaysa halkii wareegba hala loo xisaaba markaas sidaasaa la rabaa markaysa dhinaca bidigta bidixda waxaa ka qabahaya markaas markaysaa beytkiyaa ka qabahaya marka saana ugu wareega markaysa saan hadduu u yidhaha saan usoo wareego xaj wareegaas waxba kama jiraan markaysa sidaasaa la rabaa inuu markaysaa kacbada dhexdeedana maasha oona gelina la rabaa oo banaankaas ku wareego oona gudaha soo gelin markaysa midkii iska dhex maree dhinaca kale u gudba iyo waxyaabahaasoo kalento waxba kama ansaxayaan markaysa waxaa la rabaa inuu kusoo wareego ayaa la rabaa todoba jeer inuu kusoo wareego haddii ilaa todobadaas uu ka dhamaystira ma dhamaystirra markaysa hal ka mid a hadduu ka tago ruknigii waa maqan yahay markaysa xajkiisa waxba kama jiraan markaysa markaysa waxaa la rabaa layidhi inuu markaysa waxaa la jecel yahay sunantiisa kamid a inuu markaysaa xajaru aswadka hadduu tegi karo inuu tago ou soo dhunkoodo markaysaa waa sunnaday ka mid tahay markaysaa hadda ma suurageli karta sida badan markaysaa haddii zaxmo aadu marayso ama aada qof dhibaato gaarsiihayso sunnooyinka sideeda markaysaa gadaala la ysaga dhigaa waana dhif iyo naadirba sidaad ku hesho markaysaa ahay yamaaniyinko kalentood inuu taabtaa la jecel yahay inuu markaysaa maqaamu ibraahimka gadaashiisa oo racat ragcateynka oo sunnatu dawaaf markaysaa inuu ku dukado yaa la jecel yahay markaysaa sunnooyinkiisu sidaasaa ka mid a hay ra-aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama ibnu cumar wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay aan arkay markaysaa maka marka uu soo galay yastalimu rukna alaswad markaysaa dhagaxa la yidhaha markaysaa xajarul aswadka isagoo markaysaa taabahayo markaysaa dhunkooha ayaan arkay waa kii sayidina cumar ibnu khadaab ou dhahay markaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku dhunkoohay arkee kuma dhunkoodeen sidaasoo kale uu ahay markaysaa marka waxay tahay sunnadu inuu dhunkoodo markaysaa oo uu markaysaa taabto sidaasoo kaleeto waa la jecel yahay marka adducaa waa la jecel yahay inuu ducada iyo markaysaa awraadda iyo markaysaa meeshaas oo ku badiyana waa la jecel yahay markaysaa idbaac waxaa la yidhaha inuu sameeyaa la jecel yahay markaysaa oo oo musaxab ah markaysaa inuu marada int intuu qaato markaysaa halkan uu kasoo rito oo halkaas isu dhaafiyaa la rabaa markaysaa gacantaana uu ka hoos mariyo markaysaa sidaasaa la jecel yahay markaysaa oo sunnada ay tahay inuu markaysaa saddexda hore markaysaa afarta hore inuu rucleyn sameeya la jecel yahay markaysaa xoogaa dhila uu ordo markaysaa sidaas oo kaleentood kadibna markaysaa uu socdo ayaa la jecel yahay sidaas oo kaleentood marka orodkaasi wuxuu suurageli kariyaa marka ay meesha firaaqo tahay sida badan waa dhib badan tahay sidaad ku orodo markaysaa had iyo jeer wixii suuragala ayaa la rabaa markaysaa weliba kuma sii jirto dawaaful ifaadahoo kale had iyo jeer waa buuxaa sidaad ku ordo waaba dhib badan tahayba markaysaa marka orodkiyaa dad badan oo ku dardara aad arkaysaa markaysaa xoog sheegahaya taasoo kaleentood lama rabo markaysaa dhibaata ka imahaysa waxaa laga yaabaa inuu dembi kaleentooda ka weyn uu keensado markaysaa almuwaalaatu aa la jecel yahay markaysa inuu muwaalaad sameeyo oo markaysa qurbina waa la jecel yahay beytka u dhawaado intii suuragal ay u tahay markaysa haddaanay suuragal ahayn markaysaa qasab maahan ragcatu dawaaf in ragcatayo dawaaf inuu dukado waa la jecel yahay sunantay ka mid tahay waitakaduu min maqaami ibraahiima musallan markaysa aayadda qur-aanka markaysa halkaasna waa la jecel yahay idan sidoo kale intood markaysa marka dawaafkaasi ha ahaado markaysaa dawaaful ifaada ama dawaaful wadaaca ha ahaado ama markaysa ha ahaado dawaaful quduum oo sunno ah intiisaba kulligiisba waxyaabahan waa loo wada baahan yahay markaysaa shuruuddanna waa leeyahay sunantaana waa la yska rabaa markaysaa iyo in kaleentooda fara badanba markaysaa marka sunnooyinku waa iska badan yihiin markaysaa dawaafku waxaa jira marka dawaaful quduum markaysaa isagu waa sunno waxaa la jecel yahay waxaa waaye inuu ahaado markaysaa carafa ka hor markaysaa mar haddii carafa la soo gaaro oo waqtiga carafaadka la soo galo anaanu qofku sameyn qofaa wuxuu yimid masalan daqiiqadii ugu dambeeyey la aadaya carafo markaysaa ama carafadiiaba dhaafaysaba qofkaas lama rabo inuu ku mashquulo markaysaa dawaafulquduum iyo waa inuu hore ka aado markaysaa rukniga ou aado markaysaa laakiin qofkii ka hor yimaada markaysaa sida la jecel yahay inuu hore u yimaado markaysaa dawaafulquduumkiisa ou samaysto markaysaa yaa la jecel yahay oo markaysaa sidii aan sheegayna exraamkii markau sameeyo oo xaggaas soo maro oo beledka maka kasoo gala meeshaas saniyatulkadaa la yidhaha oo markaysaa isdaahiriyo oo markaas yimaado oo markaysaa dawaafo markuu masjidka soo galay weli waxaa la jecel yahay inuu kasoo galo baaba banu shayba inuu kasoo galo markaysaa isla markiina hore uu ka abaaro markaysaa dawaafka uu galo markaysaa maxaa jira taxiyada oo uu leeyahay waa dawaafka markaysaa beytka waxaa lagu salaamaa sida masaajidka iyo markaysaas taxiyatulmasjid ay u jirto dawaafka wuxuu u yahay isaga markaysaa salaantiisa marka isla markii inuu gala sidaasaa la jecel yahay markaysaa amaa dawaaful wadaacu isaga waxaa la rabaa marka ugu dambaysa oo qofku uu ka tegayo oo markaysaa ou dhammaysto howlihiisa inuu markaysaa halkaas dawaaf